الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين كسر الشرعي في سورة النساء وحين الشغني آية أفريا السقاشن قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما الله حول لا يستوي مسنا القاعدون قوة فردية min almu'miniina oo mu'miniinta ka mid ah hayru uli darari kuwa fadhiyo aan ahayn kuwa dhibaatada u saaxiibka ah ee bimacnaa cudurdaarka leh sida kuwa indhahala ama laangadhayaasha ama curyaamada ah iyo kuwa la midka waalmujaahiduuna iyo kuwa jihaadaya masina fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa u jihaadaya biamwaalihim xoolahooda ku jihaadaya wa anfusihim iyo nafahoodaba ku jihaadaya fadala allahu ilaahay waa fadilo waa sarraysiiyey almujaahidiina kuwa jihaadaya biamwaalihim xoolahooda ku jihaadaya wa anfusihim iyo nafahooda ku jihaadaya cala alqaacidiina daraja kuwa fadhiya oo jihaadka ka fadhiya wuxuu ka sarraysiiyey darajuu ka sarraysiiyey wakullan wacada allahu alxusnaa dhammaantoodna ilaahay wuxuu u ballanqaaday tii wanaagga badnayd oo janno ah buu u ballanqaaday wafadala allahu ilaahay waa fadilo waa sarraysiiyey almujaahidiina mujaahidiinta kuwa jihaadaya cala alqaacidiina kuwa fadhiyuu ka sarraysiiyey ajran ashar asharkaasoo cadiiman weyn wafadalaha waxaa la tadmiiniyey macnaha actaa oo waxaa laga tilmaamayaa waa sarraysiiyey waana siiyey ajar markaa weyn darajaatin minhu ka bedelo wuxuu sarraysiiyey oo siiyey darajaatin darajooyin buu siiyey fadala waxaa la tadmiiniyey ama la cabsiiyey macnihii actaa marka actaa waxay qaadan jirtay laba mafcuul marka mafcuulkii labaad buu ajran noqonayaa mafcuulkii koowaadna waa almujaahidiina weeye mafcuulkii koowaad kii labaadna wuxuu noqonayaa markaa ajran buu noqonayaa darajaatinna ajarkaa laga bedelayaa wuxuu fadilay mujaahidiinta oo sarraysiiyey siiyeyna darajaatin darajooyin darajooyinkaasoo minhu xaggiisa ka ahaatay kaainatan minhu wa maqfiratan ay wagafara lahum maqfiratan waa u dembi dhaafay dembi dhaaf wa raxmatan ay waraximahum raxmatan allahna waa u naxariistay naxariis wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday mar walbana yahay gafuuran mid dembi dhaaf badan oo raxiiman naxariis badan aayadda hore markii hore waxay soo degtay iyadaynay la soconin hayru uli darari bay markii hore soo degtay iyadoo intaasi aynay ku jirin bay markii hore soo degtay sida axaadiista saxiixa ku soo aroortay bukhaari iyo keyrkiiba soo wariyey markaasaa cabdullaahi ibnu ummi maktuum saxaabigii la odhan jiray ee indhoolaha ahaa ayaa nabiga u tegay sala allahu alayhi wasalam markaasu wuxu uhi yaa rasuula allah ilaahay dee jihaadkii ayuu markaa amray oo uu ammaanay anigana waad i aragtaa oo dee indhama hayo markaasaa waxaa soo degtay nebigaa loo waxyooday sala allahu alayhi wasalam markaasaa intaasaa soo degta oo lagu soo daray aayaddii hayru uli darari hayru uli darari saxaabiga indhoolaha ah yacni markaa xaaladiisa markuu nebiga u sheegay sala allahu alayhi wasalam aawadeed ayay markaa sababta caynkaasi ku soo degtay aayadda ilaahay wuxuu inoo sheegayaa kuwa fadhiya iyo kuwa jihaadaya inayna sinnayn oo ay mudan yihiin oo fadli badan yihiin kuwa jihaadaya ay fadli badan yihiin saasuu ilahay inoo sheegaya waxaa la sheegayaa jihaad saxa oo markaysagaa xaqa baa laga warramayaa laakiin wax jihaad lagu sheegayaan jihaad ahayn lagama tilmaamayo taa loogama jeedo fadligana waxba kuma laha marka jihaadka saxiixa cidda jihaadaysa iyo cidda aan jihaadayna jihaadka ka fadhida mu'miniinta ka midi derajada waa kala mudan yihiin laakiin qolo kastaba waxaa ku sugan khayr mar haddii asalkii iimaanka ay ku sugan yihiin oo iimaanka ay ka siman yihiin sidaas aawadeed buu ilaahay wuxu uhi wakullan wacada allahu alxusna oo fadiilada loo sheegaya ma aha kuwa kale laftoodu inayna waxba ahayn laakiin waxaa laga tilmaamayaa in laga fadli badan yahaye laakiin yani iyaga laftoodu wanaag waa loo ballan qaaday waxaana laga reebay kuwaa fadhiya hayru uli darari waxaa lagu sifeeyey inaynay dhibaato u saaxiib ahayn oo dad yacni markaa mucawaqiin oo kale waa inaynay ahayn ee hadday yihiin kuwii loo cudur daaray laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xaraj kuwa ilaahay u cudur daaray kuwa indhaha ah kuwa curyaamiinta ah kuwa laangadhayaasha ah kuwa xanuunsanaya kuwa noocaasi iyagu markaa jihaadkii waa tamaniyayaan oo waa niyeysan yihiin oo waa jecel yihiin hadday awoodi kari lahaayeenna waxaa markaa ka go-an inay jihaadi lahaayeen marka casmigii iyo niyadii bay hayaan xaaladday ku sugan yihiin baana u diiday inay jihaadaan kuwaasi yacni fadli bay markaysagaa iyagu leeyihiin oo qaacidiinta kale waa ka mudan yihiin oo niyadaasaa looga qorayaa ajar loogu qorayaa niyadaa ay jihaadkii niyeysan yihiin oo ay caasimin yihiin oo ay markaa waxa weeye isleeyihiin haddaa awoodi kari lahaydeen waa jihaadi lahay alla ma yacni dhibaatada maa laydinka qaado a jihaaddeeni kuwaasi iyagu fadiilay markaysagaa leeyihiin laakiin ma la sinmayaan kuwa mujaahidiinta mise lama sinmayaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa la sinmayaan oo markaa maadaama waxay kari karaanna ay la imanayaan waxay kari karaanna ay la imanayaan ayna niyeysan yihiin oo niyadooduna ay tahay niyo dhammaystiran ay tahay asharka ka jihaadayoo kale ayay iyagu yeelanayaan laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ajarka ha kala sinmaan laakiin darajo ahaan lama sinna ajar waa la wadaagaan oo niyada ajar bay ku helayaan mu'miniinta kale jihaadaysaana niyadii iyo mubaasharadii oo ficilkii ah labadaba waa la yimaadeen marka mubaasharadoo ficilka ah baa la dheer yahay niyadana way la wadaagaan mar hadday caynkaa tahay in asharkana ay wax dheeraadaan meesha waa imanaysaa bay yidhaahdeen oo mudaacafadii iyo waxyaalihii marka ay helayeen ziyaadada ahaa tan noocaasa ayaa markaysaga la dheeraanaya qowlka noocaasana ahlucilmiga qaarkood baa tilmaamay oo markaa isaga sidaas yada ah yacni u taqriiriyey axaadiistana waatay ku soo aroortay in ajarka ay la wadaagayaan yacni kuwa jihaadka jecel ee jihaadkii tamaniyaya kuwa jihaadayo waatuu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam ina bilmadinati rijaalan aw aqwaaman maa sirtum masiiratan walaa qatactum waadiyan ilaa kaanuu macakum yacni madiine waxaa ku sugnaan rag aydaan markaa masaafo goynin togna aydaan ka tallaabin haddaa intaad samayseenna idinla wadaago oo iyagu markaa waxa weeye maciina ahaaday oo xagga niyada iyo qulubtii arwaaxda idinkula ma ahaayo riwaayo kale waxay sheegaysaa ilaa sharakuukum fi lajr waxay idinla wadaagayaan asharka ayay idinla wadaagayaan baa riwaayo kale oo xadiiskaas saxiixi leeyahay ay sheegaysaa marka waxaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen qur-aanka waxaa usluubkiisa lagu bartay laba qolo haddii la kala fadilo labada qolo qolo kastaaba hadday fadli leedahay oo qolo fadli ka maran iyo qolo fadli leh aynay u qaybsanine labada qoloba ay fadli leeyihiin in marka la kala fadilo dabadeed la caddeeyo inay kuwa kale laftoodu fadli leeyihiin waa usluub qur'aanka laga bartay laakiin kuwa waxa weeye mufadalu calayhiga wax laga fadilayaa marka ay maran yihiin oo ayna waxba ahayn iyagu xaalka caynkaasa ah fadiilo looma sii sheego laakiin haddii kale oo iyaga laftoodu kuwa wax laga fadilo ee mufadalu calayhiga ahi ay yihiin qaar fadli leh laakiin laga fadli badan yahay waxaa la caddeeyaa in iyaga laftoodu fadiilada markaysaga ay wax ku leeyihiin aayaddan oo kale ka mid a meelaha markaa ay culammadu yacni soo qaateen markuu ilaahay yidhi laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina gayru uli darari walmujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalihim wa anfusihim fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim cala alqaacidiina daraja laguma dayn intaase waxaa la yihi wakullan wacada allahu lxusna yacni qolo kastoo labada qolo ka midaba ilaahay wuxuu u ballan qaaday tii wanaagga badnayd oo janno ah yacni haddii laga aamusi lahaa waxaa dhici kari lahayd in la ismoodsiin lahaa kuwa kale inaana waxba ahayn saas aawadeed baa la yihi wakullan wacada allahu lxusna laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu wakullan wacada allahu alxusna yacni markii saxaabada la kala fadilay oo laynoo tilmaamay kuwii saabiqiinta ahaa ee waagii hore yacni jihaaday ee wax baxsaday iyo kuwa markaa dib yacni ka sameeyey iimaanka kala yimi jihaadkana dib ka sameeyey iyo infaaqa inay labadaas qolo sinayn waxaa markii dambe haddana laga daba keenay labada qoloba waxaa loo ballan qaaday tii wanaagga badnayd oo jan ah aayaddani waxay ka mid tahay xagga kale haddaynu ka misaalinno markii la sheegayay laa yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu aljanna asxaabu ljannati hum alfaa'izuun yacni looma sheegin kuwii kale wax fadiilaa looma sheegin waayo fadli bayna lahayn asxaabu nnaar yacni usluubkaasi waa usluub istiqra'ka qur'aanka marka la tatbuco la raacraaco waa mid marka waxa weeye la laga bartay qur'aanka usluubka caynkaas ah masalada caynkaasna waxaa si fiican u caddeeya alcallaama cabdiraxmaan ibnu naasir asacdi kitaabkiisa markaa la yahay alqawaacid alxisaan aayaddani waxay ka mid tahay aayadaha ay culammadu u daliishadaan jihaadku inuu yahay fardu kifaaya aanu fardu cayn asaaratan aanu ahayn ayay aayaddani ka mid tahay wajalistidlaalka laga daliishanayaana waxay tahay yacni markii la kala fadilay mu'miniinta jihaadaysa iyo mu'miniinta jihaadka ka fadhida haddana waxaa laga simay in qolo kastaba loo ballan qaaday tii wanaagala tii wanaagga badnayd ta wanaagga badanna waa janno alxusna waa jannada wey marka halkaa waxaa ka muuqata inay labada qoloba yihiin min ahli lwacdi aynay min ahli lwaciid qolana aynay ahayn oo hadday fisqi iyo dembi ahaan lahayd iyo wax naar lagu mutaysanaayo fadhigaa ay jihaadka ka fadhiisteen yacni lama yidhaahdeen wakullan wacada allahu alxusnaa waayo min ahli lwacdi may noqdeene min ahli lwaciid bay noqon lahaayeen mar haddii min ahlilwacdigii ay ka mid yihiin oo kuwii jannada loogu yaboohay labada qoloba ay ku jiraan halkaa waxaa ka soo baxaysa inaanu jihaadku fardu cayn aanu ahayn ee fardu kifaaye uu yahay casaalatan asal ahaan inuu sidaas yada a yahay ayaa ka soo baxaysa nusuus kalena culammadu waa ka daliishadaan iyo aayaad kale iyo axaadiis intaba waa ka daliishadaan culammaduna ijmaaciyaa bay ku soo naqliyeen jihaadku inuu fardu kifaaye yahay asaalatan inay culammada islaamku ku ijmaacsan yihiin yacni marka ayay ijmaaciya ku soo rareen laakiin waa jiraa xaalado caarid ah oo soo dariya oo ay culammadu yidhaahdeen waa tacayuna xaalaadka qaarkood marka xaalaadka u tacayuna waa xaalaad caarid oo soo darinaya laakiin xukunka asaalatan uu leeyahay ayaa marka hore sidaas ah sidaas aawadeed waktigii nebiga sala allahu alayh wasalam axwaasha badankooda wuxuu ahaan jiray yacni fardu kifaayu ahaan jiraye yacni markaa marmar buu tacayuni jiray oo maruu ama nebigu istinfaar caama sameeyo oo cid markaa uu istinfaaro sida ghaswatu tabuuk oo kale ciddii markaa istinfaarka aanu ka reebin waa ku tacayunayey wakadalika haddii markaa waxa weeye ciddii goobta xaadirtana dee waa ku tacayunayay goobta markay joogaan madiine marka lasoo weeraro sida ghaswatu uxud iyo ghaswatu khandaq oo kalena waa tacayunay oo wuxuu noqday fardu cayn buu markaysa waxa markaana noqday laakiin axwaashii kale wuxuu ahaa fardu kifaaya ayuu marka isaga ahaa fardu kifaaya ayuu marka ahaa marka culamaduna sidaas iyadaabay u taqriiriyana u tilmaameen xaaladaha caynkaasi marka hadda aynu tilmaanayna adilo gaaray culammadu ka daliishadaan oo waxa weeye waidastunfirtum fanfiruu marka laydinka istinfaar dalbo waxaa loo jeedaa imaamku markuu istinfaar idinka dalbo oo idinku yidhaahdo jihaadka usoo baxa ama cid gaara ha ku yidhaahdo ama istinfaar caamaba ha yidhaahdee xaalka caynkaasa waa tacayunaysaayo istinfaarkiisay ku tacayunaysaa waxaan markaysagaa imaamka ahayn istinfaarkiisa kuma tacayunayso aayadaha markaa tawbana waa laga daliishaday istinfaarkaas istinfaarkaas inay ku waajibayo ama ku tacayunayo waa laga daliishaday ma lakum ida qiila lakum unfiruu fi sabiili illahi istaaqartum ila alard yani aayaadkaas iyo aayaddaas iyo aayadaha ka dambeeya ahlucilmiga qaarkood waa ka daliishadeen inkastoo imaamu shaafici u fasiray aayadaha tawbe aynu tilmaanay in looga jeedo haddaad ka wada tagtaan ayaa laydin cadaabayaa marka waxa weeye sidaas iyadaa uu fasiro isagu wejiga uu ku tawjiihiyey siduu markaa maxamed ibnu nasr marwasiba kaga soo naqlinaayo kitaabkiisa la yidhahdo kitaabu sunna uu kaga soo raraayo laakiin ahlu cilmi badan baa ka daliishaday waana mas'alo sideeda musallam u ah dadka qaar baa waxay yidhaahdeen waida stunfirtum fanfiruu waxaa looga jeedaa cid kastoo istinfaar samaysaba yacni baxa marka ciddii istinfaar samaysaba waxa weeye waa ku waajibayaa in markaa la baxo muslimiintii waa ku waajibaya oo maadaama la qariyay cidda istinfaarka samaynayso istunfirtum la waida istunfirtum la yidhi waxaa laga qaadanayaa inay caam tahay marka ayu axad oo istinfaar sameeya hadduu yahay mid lunsan iyo hadduu yahay mid quman hadduu yahay mid cilmileh iyo hadduu yahay mid jaahila hadduu yahay mid caalima iyo hadduu yahay mid daaliba iyo hadduu yahay mid kaboolaa iyo hadduu yahay mid dhulxaala iyo hadduu yahay markaa habar indhala ciddii istinfaar samaysaba waa ku waajibayaa in markaa la baxo waayo waa la qariyay oo lama sheegin cidda istinfaarka samaynaysa caam baa laga qaadanayaa ayaa dadka qaarkood yidhaahdeen laakiin warka noocaasi waxba kama jiraan ahlu cilmiguna may sheegin waana qowl aan salaf lahayn saas aawode caalim markaysagaa muctabara oo sidaas marka ku tegey lama hayo caalim ku tegey lama hayo siiqada markaysagaa mugayaru siiqahe istunfirtum oo kale yacni markay culammadu macaanida laga qaato ay sheegayaan laguma darin inay ka mid tahay siiqa cumuumka markaysagaa faa'iideeye inay ka mid tahay markaa laguma darin yacni waxa weeye waa arrin markaysagaa jahli ama inxiraaf markaysagaa ku dhisan oo aan markaysagaa sax ahayn wey cidda markaa istinfaarkiisu muctabarka yahee sharcigu ictibaarinayo ee xukunkaa sharcigae waajibnimadu ku dhismayo waa cid markaysagaa xaqu leh inay wax istinfaari karto laakiin cid walba ma aha ciddaasna waxay ahlu cilmigu ku sheegeen qaatibatan in looga jeedo imaamka muslimiinta in looga jeedo markuu joogayna nebiga sala allahu calayhi wasalam buu ahaa markiu nebigu markaa dhintay dabadeedna cidda ummadda xilka guud u haysiya talada ee imaamkaa ayaa markaysagaa mansibkaas iyo xaqaas leh oo markaa ummadda marka hadday istinfaarto sharcigu u ictibaarinayaa xukunka sharciguna ku xidhan masalada kale ee ku saabsan cidda goobta xaadirta inuu ku waajibayo ku tacayunayo waa tacayun khaas ah oo cidda goobta xaadirta ku saabsan taasna waa ta adilla ku soo aroortay in waxa weeye ay dunuubta kabaa'irtaa ka mid tahay atawalli watawalli yowma azaxfi in laga jeesto yacni goobta iyo dagaalka maalinta markaa gaalada lala kulmo in laga cararo yacni taasi inay tahay dunuubta kabaa'irta inay ka mid tahay dunuubta kabaa'irta oo inay ka mid tahay waata xadiidka saxiixaynku ku soo arooray aayadda aayatul anfaalna waa ta sheegaysa falaa tuwalluuhum aladbaar waciidka daranna waa ta ugu soo arooray halkaa waxaan tilmaamayaa culamada qaar baa waxay yidhaahdeen waciidka aayaddu sheegaysaa waxay ku gaar ahayd beder waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'atin faqad baa'a bigadab yacni waxay ku gaar tahay bay yidhaahdeen bacdi mufasiriinta qaarna soo rareen yacni beder bay ku gaar ahayd laakiin khusuusiyada qaarkood ay sheegteen ay yidhaahdeen beder bay ku gaar ahayd sax ma aha waa caam weeye aayadduna mansuukho maahe waa muxkamo waxay ku gaa waxay ku caam tahay ghazawaadka muslimiintu ay la gelayaan gaaladay caam ku tahaye mid beder ku gaara ma aha sidaas aawadeed baa adilo kale ugu soo aroortay waciidka waciid ugu yimi in markaa cidda ka cararta goobtaas inay markaa ciqaab leedahay ama markaa dunuubta kabaa'irta inay arrinkaasi ka mid tahay ama dunuubta waxalaagta inay ka mid tahay sida xadiidka ijtanibu sabca almuubiqaati aynu ishaaraynay masalada kale saddexaad waxay ku saabsan tahay ahlucilmigu sheegeen waa haddii beled markaa lasoo weeraro bilaadka islaamka ka mida oo gaala ay soo weerarto xaalka caynkaasana ahlulbeledka waxa waajib ku noqonaya o ku tacayunaya inay markaa iska daafacaan baa markaa ku tacayunaya oo ku waajib noqonaya hadday kari kari waayeenna beledada kale ku soo xiga ayuu markaa usii gudbayaa waajibnimadaasay ahlucilmigu yidhaahdeen marka axwaasha caynkaasi waa axwaal caarida waa axwaal yacni marka caarida oo soo derrinaysa laakiin xukunka asalka uu leeyahay marka hore waa inuu yahay jihaadku fardu kifaaya waa inuu yahay aayadda waxaa la yidhi ilaahay wuxuu aayadda ku yidhi fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim cala alqaacidiina daraja haddana markii dambe wuxuu yidhi wafadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima darajaatin minhu wamagfirata waraxma marka hore waxaa laynoo sheegay darajo in laga fadilay markii dambena waxaa laynoo sheegay in mujaahidiinta darajaad la fadilay oo hal derajo keliya laguma tilmaamine darajaas baa la yidhi waa la jamciyey waxaana weliba la raaciyey wamakfirata waraxma bacdu ahli lcilmi waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa labada qaybood ee aayadda mid boqola lagu xambaaraya ahlucilmiga qaarkood baa saa yidhi oo ta hore fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim cala alqaacidiina daraja waa qaacidiinta uli dararka ah oo dhibaatada u saaxiibkae macduuriinta ah kuwa hal derajo bay mujaahidiintu ka mudan yihiin culamada qaar baa saa u fasiray tan dambe oo wafadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima darajaatin minhu wamagfirata waraxma waa kuwaan uli dararka ahayn bay culamada qaarkood u fasireen oo cudurdaarka aan haysanin oo kuwaa darajaad badan ayaa markaa ay ka fadilan yihiin mujaahidiintu ka fadilan yihiin culamada qaar saasay markaa ku xambaareen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen isma diidayso daraja iyo darajaad waayo derajada waxaa laga tilmaamayaa jinsu daraja oo darajaad ku rumoobaya ayaa laga tilmaamaya marka laba arrinoo iscaaridaya maba aha saas yada ah bay yidhaahdeen sidaas yada ah ayay markaa yidhaahdeen waxaana adhara in sha allah in markaysagaa looga jeedo qaacidiinta fadala allahu lmujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim cala alqaacidiina daraja kuwan uli dararka ah in loo jeedo labada markaa qayboodba saas yadaabaa markaysaga adhara waayo kuwii laga fadile la yidhi ma sinna waxay ahaayeen qaacidiinta aan uli dararka ahayn iyagaa hadalku ku saabsanaa markii la yidhi labadaasi ma sinna si aan laysu moodsiinin in qaacidiintu fadilan tahay ayaa waxaa la yidhi fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim cala alqaacidiina daraja markaasaa laga daba keenay wa kullan wacada allahu alxusna allah wuxuu yidhi laa yastawii ma sinna alqaaciduuna kuwa fadhiya min almu'miniina xaalay mu'miniinta ka mid yihiin ama qaacidiintaasoo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah ism aljinsiye a leh sifada daba dhacda waxa kuugu bannaan laba weji inaad sifa u laqbayso iyo inaad xaal u laqbaysaa labaduba kuugu bannaan meel kastaay kuu soo martaba sababtuna waxay tahay asha alqaaciduuna ku jirtaa ma aha alcahdiya oo tacriif faa'iideynaysa ma aha waxaa laga tilmaamaya jinsu lqaacidiin jinsu lqaacidiinna waxay ku rumoobaysaa ilaa yawmi alqiyaama ciddii qucuudkaa la timaaday ku rumoobaysa marka qolo mucayanin oo gaara ma aha marka xagga macnahay nakiro ka tahay xagga macnaha ayay nakiro ka tahay maadaama xagga macnaha ay nakiro ka tahay sidaas aawadeed in la sifeeyaa waa bannaan tahay in la xaaleeyaana waa bannaan walaqad amuru cala laimi yasubunii famadaytu humata qultu laa yacniini shaacirkii wuxuu yidhi bayday culammadu shaahid u soo qaataan waxaan soo maraa buu yidhi walaqad amuru cala la'iimi kii xumaa baan soo maraa buu yidhi yasubunii xaaluu icaayayo ama la'iimkaasoo yasubunii icaayaya jumladaa waxa kuugu bannaan xaaliya iyo sifi sifo inay tahay wasfiya iyo xaaliya labaduba kuugu bannaanyay waayo la'iimka mid mucayan oo machuud oo laysla garanayo hebel ah uma jeedo ee wuxuu ka tilmaamayaa mid kastoo la'iimo xun ya oo iska caytamayaan soo maraa buu ka tilmaamayaa ee mid mucayana uma jeedo mar hadday caynkaa tahay xagga macnuhu la'iimku nakiro ka yahay xagga macnaha ayuu nakiro ka yahay walaqad amuru cala ala'iimi waxaan soo maraa kii la'iimka aye xumaa ee iska markaa waxa weeye afxumada markaa samaynaya iska caytamayaan soo maraa yasubunii xaaluu icaayaya ama la'iimkaasoo yasubunii icaayaya famadaytu humata qultu laa yacniini waan iska socdaa dabeedna waxaana ima husaysaan idhahdaa isagaa iska hadlaaya muxuu ku yeeli laa yastawi ma sina alqaaciduuna kuwa fadhiya min almu'miniina xaalay qaacidiintaasi mu'miniinta ka mid yihiin ama qaacidiintaas oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ahaaday hayru uli darari qaacidiintaas oo hayru uli darari kuwii dhibaatada u saaxiibka ahaa aan ahayn oo kuwii cudurdaarka lahaay ama indhoolaha ahaa ama curyaaniinta ahaa ama waxa weeye laanganayaasha ahaa ama xanuunsanayay aan ahayn waalmujaahiduuna iyo kuwii jihaadaayey fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa u jihaadaayey ma sinna labadaa qolo qaaciduun iyo mujaahiduun biamwaalihim xoolahooda ku jihaadaayey wa anfusihim iyo nafahooda ku jihaadaya naf iyo maalba ku jihaadaayay fadala allahu ilaahay wuu fadilo waa sarraysiiyey almujaahidiina kuwa jihaadaayey oo waa siiyey biamwaalihim xoolahooda ku jihaadaayey wa anfusihim iyo nafahooda ku jihaadaayey cala alqaacidiina kuwa fadhiyuu ka sarraysiiyey siiyeyna darajatan darajo uu siiyey mujaahidiintaas oo fadala waxaa la tadmiiniyey macnihii acta waxa kale ku bannaan inaad fadalo baabkeedii ku laqbayso oo aad tidhaahdo ilaahay waa ka fadilay darajatan ay bidarajatin darajuu ka fadilo aad tidaa nascu lkhaafid baa lagu nasbi wa kullan qolo kastoo labada qoloba ka mida wacada allaahu ilaahay wuxuu u ballan qaaday alxusnaa tii wanaagga badnayd oo jannaha buu u ballan qaaday wa fadala allahu ilaahay waa fadilay almujaahidiina kuwa jihaadaya cala alqaacidiina kuwa fadhiyuu ka fadilay oo ka sarraysiiyey ajran ashar oo fadalo la tadmiiniyo macnihii actaa waa sarraysiiyey oo kuwa mujaahidiintuu sarraysiiyey waana siiyey labadii marka la yidhaha tadmiin baa ku jira oo ficilkaa ficilka kale macnihiisaa la cabsiiyey ficilkaasi wuxuu wada gudanayaa laba macne macnihii u asalka ahaa iyo macnaha kale ee ficilka kale leeyahe la dhadhansiiyey marka marka la fasirayo labadii macnaa lagu wada fasiraya waa sarraysiiyo waa fadilay waana siiyey ajran ashar buu siiyey asharkaasoo cadiiman weyni badan ka bedelo darajaatin derajooyin buu siiyey darajaadkaasoo minhu ay kaa'inatan minhu xaggiisa ka ahaatay wa makfiratan iyo dembi dhaaf ayuu siiyey wa raxmatan iyo naxariis buu siiyey lagu sii cadfo ama caamil kale loo qadaro oo ah sida jalaalaynkiiyo qaar kale mareen oo la yidhaahdo masdar kastaba ficilkiisii ayaa lagu nasbinayaa loo qadarayaa gafara allahu lahum makfiratan allah waa u dembi dhaafay dembi dhaaf wa raxmatan wa raximahum raxmatan waana u naxariistay naxariis wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday mar walbana yahay kaana walam yazal gafuura mid dembi dhaaf badan oo raxiima naxariis badan ina aladiina kuwii tawafaahum ay tatawafaahum ay oofsanaysay almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanaysay oo nafta ka qabanaysay waxay oofsanaysoo nafta ka qabanaysay daalimii anfusihim xaalay nafahooda dulmiyeen oo ku tacadiyeen qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii fiima kuntum war maxaa ku sugnaydeen bay ku yidhaahdaan su-aashaasay weydiiyaan qaaluu waxay yidhaahdaanoo ku jawaabaan kunnaa waxaanu ahayn mustadcafiina fi lardi qaar arlada lagu daciifsado lagu tunjileecsado ayaanu ahay qaaluu waxay yidhaahdaan malaa'igtu alam takun miyaynay ahayn ardullaahi arlada ilaahay waasicatan mid ballaadhan oo fa tuhaajiruu dabad aad soo hijrootaan oo haayirtaan fiiha arlada gudaheeda fa ulaa'ika kuwaasi ma'waahum hoygoodu jahannamu jahannamo weeyaba ilaahay yidhi wa saa'at waa xumaatay masiiran ay min jihati masiirin bay u xumaatay ay hiya jahannami ila almustadcafiina laakina almustadcafiina istisnaagu waa inqitaac oo bimacnaa laakinaa loo fasiri culamada qaarkood oo itisaal u fasirayna waa jiraan waase laga fiican yahay qowlka istisnaaga itisaalka u fasiraya kuwa itisaalka u fasiray waxay leeyihiin waxaa laga reebayaa ma'waahum damiirka ku jire haada ayaa laga reebaya oo wuxuu noqonayaa macnaheedu kuwa hoygoodu waa jahannama ila almustadcafiina kuwii la tunjileecsan jira oo la daciifsan jiray mooyaane ee ka mid ahaaday mooyaane oo min alrijaali walnisaai walwildaan laakiin wejigaa waa laga fiican yahay sababta looga fiican yahay waxay tahay kuwa hore ee lasoo sheegay la yidhi hoygoodu waa jahannama ama waa qolo gaala ah ama waa qolo cusaad oho fasaqa ah mar hadday labadaa qolo mid uun yihiin kuwa hore lasoo sheegay kama mid aha kuwa dambe lasoo reebaya mar haddaynay ka mid ahaynna istisnaagaasi wuxuu u tacayunayaa inuu yahay yacni munqatic inuu yahay inqitaac inuu yahay ila almustadcafiina laakina almustadcafiina ha yeeshee kuwa la daciifsadee la tunjileecsado ama la gumaysto min alrijaali oo ragga ka mid ahaaday ama min alrijaali xaalay ragga ka mid ahaadeen waa qaacidadaad soo aragtay almustadcafiina kuwa mucayan oo hebel iyo hebel iyo heblaaye ah keliya looma jeedo waa cid kastoo istidcaaf u saaxiiba ilaa yawmi alqiyaama marka xagga macnahay nakiro ka tahay ashu marka waxa weye waa al iska jinsiye ah ee ashii ahdiyada ahayde qow mucayaniina lagu tilmaamayey ma aha mar hadday caynkaa tahay waxa ku bannaan labadii weji yacni nacti iyo xaal baa labaduba kugu bannaan yahay ila almustadcafiina laakina almustadcafiina ha yeeshee kuwa la daciifsado ama la tunjileedsado kuwa la daciifsado min alrijaali ragga ka mid ahaaday ama min alrijaali xaal ay ahaadeen kaa'iniina min alrijaali ragga qaar ka mida xaal ay ahaadeen iyo wanisaa-i dumarka ka mid ahaaday iyo walwildaani ubadka ka mid ahaaday carruurta laa yastatiicuuna waxaa la daciifsadaa laa yastatiicuuna xaal aynay kari karaynin xiilatan tab ay ku baxsadaan oo ku hijroodaan aynay awoodi karin walaa yahtaduuna aynay hanuunaynin sabiilan waddana aynay ku hanuunayn fa ulaa'ika kuwaa dambe ee sifada la soo sheegay leh casa allaahu ilaahay wuxuu mudan yaho xaqiiqo ku yahay an yacfuwa canhum inuu cafiyo u dhaafo wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday mar walbana yahay cafuwan mid cafin badan gafuuran oo dembi dhaaf badan aayaddani waxay lahayd sabab sida xadiiska bukhaarigaba ku soo aroortay oo cikrima mawla bnu cabbaas ayaa wuxuu markaa dhacday ciidan markaa soo baxay oo waktigiisii markaa fitno iyo wax ku saabsan ayuu qolo ka wacdinayay markaasaa cikrima mawla bnu cabbaas ayaa ka nahiyey ruux waa ninka xadiiska ka soo warin doona fanahaani ashadda nahyi buu yidhi wuxuu iga nahyo o iga reebay reebistii ugu darayd dabeedna wuxuu yihi waxaan kuu sheegayaa xadiisan ibnu cabbaas ka maqlay wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi aniga iyo hooyaday waxaanu ka mid ahayn kuwii mustadcafiinta ilaahay aayadda ku sheegay marka qaswati beder markay dhici doonto ayaa niman muslimiin aan hijroonin oo iska joogay oo iyagu cudurdaar aan lahayn markay iska joogeen ayay dagaalkii mushrikiintu u baxayeen bay raaceen yukasiruuna sawaad almushrikiina calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam iyagoo higilka gaalada farabadinaya higilka gaalada ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam dee qaabilaya ee la dagaalamaya iyagoo tiradooda iyo higilkooda badina ayay raaceen gaaladii fayaأti الsahmu yurmaa bihi fayusiibu axadahum fayaqtuluh markaasaa leeb baa soo dhaca ama waran muslimiintii soo tuureen oo gaalada ku soo tuureen markaasaa nin kuwii muslimiinta ahaa ee gaalada soo raacay ka mida buu ku dhacaa markaasuu dhintaa markaasaa muslimiintii waxay yidhaahdeen qatalnaa ikhwaanana markaasaa aayaddu soo degtay iyadoo waciid loo sheegaayo kuwaa safka gaalada soo galay ee higilkooda soo badiyey ina aladiina twafaahm almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard daahirka xadiiskana waxaa laga qaadanaya inay safka gaalada u soo galeen ikhtiyaaran ay u soo galeen oo ikraah aynay ahayn raalli ahaansha ay sidaa ku sameeyeen waayo riwaayadu waxay sheegaysaa yukasiruuna sawaad almushrikiina calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam marka riwaayada saxiixu waxay daahir ku tahay inay ikhtiyaar ka ahayd laakiin waxaa jirta riwaayo kale aan saxiixa ku sugnayn oo yacni tabari iyo bayhaqi ay soo wariyeen kayrkood ibnu abi xaatim iyo riwaayadaa kale oo sheegaysaa inay mushrikiintu dirqiyeen oo khasbeen oo khasab goobta ku geeyeen sidaas iyadaa sheegaysa riwaayadaa kalena ogaa cilaa baa ku yaro sugan oo waxaa la ysugu khilaafay irsaal iyo wasli baa la ysugu khilaafay culamada qaarkoodna inay markaa quweeyeen waa jirtaa yacni waxa weeye cillada noocaasina waa jirtaa cillada caynkaasina waa jirtaa baaxisiinta qaarkoodna waa quwe waa quweeyeen almuhim riwaayada saxiixuse waxay daahir ku tahay in ikhtiyaaran arrinkaasi uga dhacaayay ikraaha laftiisa haddayba sugnaato in ikraaha markii hore lagu geeyo ikraahu shuruuduu leeyahay waxaa riwaayaadka qaarkood ku soo arooray qaarkood inay fitnoobeen saas iyadaa baa ku soo arooray riwaayaadka qaarkood inkastoo riwaayaadka nadar ku sugan yihiin ay ka mid tahay almuhim waxaa markaa laga qaadanayaa aayadda iyo xadiidka mid walba inaan waxa weeye sawaadka ahlu fitanka inaan la badin iyo gaalada safkooda inaan la soo gelin wakadalika marka waxa weye sawaadka markaa ahlu fitankana safkooda inaan lasoo raacin oo aan marka waxa lala dagaalgelin waayo sida cikrima mawla ibnu cabbaas ardaygii ibnu cabbaas siduu u daliishanayaa waa macnaha noocaasa weey isagoo fitan ka nahiyaaya ruuxii oo nahyi kii ugu daraa ka nahiyaaya ayuu wuxuu usoo deliishaday xadiidkaas iyo aayadda ayuu usoo deliishaday culamaduna waxay ku soo arooriyeen kitaabulfitan bay ku soo arooriyeen oo bukhaari saxiixiisa waxa uu ku keenay xadiidka mawaadicda uu ku keenay waxaa ka mid a yani kitaabulfitan isagoo marka waxa weeye halkaas iyadaa isaguna milicsanaya waxaanan filayaa inuu baabu man kastara sawaad alfitan baab noocaasa inuu u yeelayaan filaya falaadakaya kitaabu lfitan oo saxiix bukhaariga ka mid almuhim waxyaalaha markaa fitanka inaan laga qayb qaadan oo laga dheeraado culamadii salafku saasay ugu daliishadeen aayadda iyo yani markaa xadiidkaba ay ugu daliishadeen culamada waaweynina kutubta markay tahay kutubulfitan ay ku soo arooriyeen aayadda iyo xadiidka markaa qisada noocaas iyagoo markaa ku keenaya marka istidlaarka cikrama cikrima inuu sax yahay ayay markaa ka qaadanayaan waxaana la yidhahdaa kullu aayati nazilat fi lkufaari fa inaha tajiru bidaylaha calaa cusaati lmuslimiin yani waxa weeye cumuumaadka saasay uga daliishanayaan aayad kastoo gaalada waciid ugu timi ama ugu soo degtay yani dabada waxay ku jiidinaysaa cusaada muslimiinta adif ilaa dalika cidda markaa isaabtooda kusoo degtayna waxay ku saabsanayd oo cid markaa asal ahaan muslimiin ahaan jirtay ama qaarkood ha fitnoobaan oo yani markaa ikhtiyaaran markaysa waxaan yani umuuraha qaarkood ha u sameeyaan amaba cisyaan ha ugu dhacaanbe yani markaa sidaas iyadaa ayaa waxa weeye laga qaadanaya waxay dadka qaarkood u daliishadaan aayaddan ruuxa marka waxa weeye safka gaalada soo gala oo waxa weeye markaa muslimiin iyo gaalo dagaalamaya yacni ciidanka gaalada markaa ku soo biiro safkooda soo gala inuu gaal yahay baa dadka qaarkood u daliishadeen ama markaysaga ay kala baxeen yacni rasaa-isha qaarkoodna lagu qoray iyadoo markaa loo daliishanayo yacni markaa lagu qoray marka istidlaalka noocaasina waa istidlaal aan sax ahayn waa istidlaal aan sax ahayn markaa weeye waayo gaayatu maa fi lamri aayaddu waa inay waciid sheegayso oo goodi cadaab loogu goodiyayo inay sheegayso oo waxau ilaahay yidhi fa ulaa'ika ma'waahum jahannam wa saa'at masiira ka badan aayadda laguma odhan gaalnimo laguma sheegin yacni markaa lama odhan naarta abadal aabaad bay ku waarayaan lama odhan dadka fisqiga iyo cisyaanka la yimaadana tan waa dhacdaa in loo goodiyo cid kastoo loo goodiyaayoo cadaab loogu goodiyaa macnaheedu ma waxay tahay waa gaala miyaa macno saxa ma aha markaa macnaha noocaasi deliil kale in loo raadsado mooyaane dee tani markaa deliil uma aha oo deliil uma noqonayso deliil uma noqonayso marka waxa weeye inay safka gaalada ciddii soo gashaa ay gaalo tahay deliil uma aha waana marka waxa weeye culammaduna in badan bay dee ka hadleen masaa-isha noocaasa aynay tafsiiliyeen aynay caddeeyeen oo waxa weeye aada iyo aad ay u caddeeyeen siduu imaamu shaaficiba uu ku tafsiilinaayo ku caddaynaayo kitaabkiisa al-um yacni uu ku caddaynaayo oo uu tilmaamayo in waxa weeye la istifsaalayo oo xaalkiisa la kala hubsanayo oo markuu qisadii xaatib ibn abi baltaca uu ka warramayo ayuu masalada noocaasa markaysagaa ka hadlaya weliba wuxuu odhanayaa wax la sameeyo arrinkaa ka weyni ma jirta buu odhanaya arrinkaa xaatib sameeyey wax la sameeyo oo ka weyni ma jirto bimacnaa waxa weeye marka laga yimaado buu uga jeedaa arrinkii dee muwaalaadka noocii kufriga ahayde qofku markaysagaa diinkooda inuu waafaqo ama raalli ahaansho uu diintooda ka raalli yahay inuu uga weli yeesho iyo ashyaadii la midka ahay yacni marka taa laga yimaado wax ka weyn oo ficil oo camali ah oo waxa weeye markaa ruux la yimaado mid ka weyni markaa taa ma jirta buuli haddana waxa weeye ficilkiisu ixtimaal buu yeeshay oo wuxuu aqbali karay yacni markaa ixtimaal aqbax weji xumaansha badan iyo weji kale oo ka sahlan markuu labadiiba aqbalay yacni nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu kala weydiiyey isaga markaa qasadkiisa iyo niyadiisa waxaanu qaacido markaa ku tilmaamayaa alqawlu qawluhu fi ma xtamala ficluhu qaacido caynkaasuu imaamu shaafici raximah llahu sheegaya arrinkii ixtimaal ficilkiisu uu leeyahay ruuxa sameeyey odhaahdiisa qawlkiisa ah oo waxaweeye la ictibaarinaya isagaa la waraysanaya la odhanaya maxaad caynkan u samaysay hadduu markaa yacni sheego macnaha xumaanshaha badan waa loogu xambaaraya hadduu isagu sheego idicoodo macnaha markaa ka roon ee ka sahlanna waa laga aqbalaya waayo nebigu sala allahu alayh wasalam xaatib ibn abi baltaca wuxuu kala weydiiyey yacni maxaa kuu kelifay waxanaad samaysay waxa uu aqbali karayay ficilkiisu waxa ku kelifay inay tahay macno xumaansho badan bay xagga daahir ahaan uu aqbalayey oo ah jacayluu gaalada markaa jecel yahoo diinkooda ka raalli yahay oo islaamku inuu markaa hooseeyo oo jaba uu la jecel yahay iyo iyo si kale labadaba markaysaga wuu aqbali karayey marka ficilku daahir ahaan maadaama uu labadaba aqbali karayey macnaha kufriga ee gaalnimada ah iyo macnahan ahayn nebigu wuxuu ku yidhi maa xamalaka calaa maa sanacta maxaa kuu kelifay xaatibow waxaad samaysay markaasuu dabeedna xaatib jawaabay markaasuu yihi yaa rasuula allahi ha igu degdegina waxa aan sameeyey iguma kelifin yacni raalli ahaansho diinka gaalada aan ka raalli ahay iyo shaki aan diinta islaamka ka shakisanahay iyo irtidaadan minii ridow aan ridoobaayo taas yadaa uma samaynin ee waxaan ahaa nimaan markaa quraysh qaraabo ku lahayn saxaabadaada kale muhaajiriintiina qaraabay ku lahaayeen dabeedna waxaan is idhi wax markaysaga ay wax kuugu dhowraano maxagtaadii iyo xoolahaagii kuugu ilaaliyaan yacni samee ayaan markaa is idhi dabeedna nebigu wuxuu ku jawaabay sala allahu calayh wasalam qad sadaqakum waa run buu idin sheegay buu yidhi yacni run buu idin sheegay falaa taquluu canhu ilaa khayraa khayr waxaan ahayn ha ka odhanina saas yadaa buu yidhi waana cafiyey nebigu sala allahu calayh wasalam marka imaamu shaafici raximah llahu waxa uu yidhi taasi waxay ku tusinaysaa hadalkii uu xaatib yidhi inuu ku kaaftoomay ku tusinaysaa dabeedna wuxuu isweydiinayaa shaafici imaamu shaafici raximah llah wuxuu isweydiinayaa su-aal su-aashaasoo ah haddii la yidhaahdo nebigu sala allahu alayh wasalam xaatib wuxuu u daayey inuu run sheegaayo waxyi buu nebigu ku ogaadaye hadalkiisa iskama cuskan oo ma yacni isaga ma qaadane waa loo waxyooday oo waxyi buu ku ogaaday inuu run sheegaayo sidaasuu u yidhi qad sadaqakum haddii sidaa la yidhaahdo maxaa laga odhanaya shaafica isweydiinaya waxaa dhici karta casrigiisii wax sidaa odhan jiray inayna jirin laakiin ahlucilmigu waxay markaa garan karaan in jahliga dadka qaarkood ay keensan karto inay sidaa is yidhaahdaan inay keensan karto inay sidaa is yidhaahdaan markaasaa wakhtiyada qaarkood ixtimaalaad ayay soo arooriyaan iyo ishkaalaad markaasay ka jawaabaan ahlucilmigu ra'yiga caynkaasa waktigiisii wax odhan jiro macruufa ma ogin laakiin casrigan waa soo baxeen dad sidaa yidhaahda oo rasaa'isha qaarkood baaxisiinta qaar ay ku qoreen dad aan culamo ahayn laakiin wax qorqoraa inay qaarkood rasaa'il ku xarxariiqeen oo macnaha noocaasa tilmaameen oo ay yidhaahdeen waxa xaatib nebigu u cafiyey ma ahayn hadalkiisa inuu qaatay oo cuskaday ee wuxuu u cafiyey waxay ahayd waa in loo waxyooday oo waxyi ku ogaaday inuu run sheegaayo maantana ruuxaynu waxyi ku ogaanayno inuu run sheegayaa ma jiro marka ruux kasta oo ficilkii xaatib oo kale la yimaadaa yacni halkiisuu gaalnimo kaga xukuman yahay wax tafsiilana ma leh waayo waxii maanta inoo kala sheegayaa ruuxan qalbigiisa markaa waxaa ku sugan ma run buu sheegayaa mise ma sheegaayo yacni markaa ma soo degaayo waxyigii waa go-ay mar hadday caynkaa tahay daahirka ficilkiisa waxaynu ku xambaaraynaa uun macnaha xun oo ah markaa gaalnimada hadda bal ka warran ijxaabka intaa leeh waxay kaloo ku dareen oo rasaa'isha qaar ku qoreen xaatib ninka la yidhaahdo saxaabiga la yidhaahdaa beder buu isagu ka qayb galay waa nin bedriyo beder ka qayb galay mar hadduu beder ka qayb galay isaga waxaa loo daayey inuu bedri yahay kufriga iyo gaalnimada bedernimada u diiday maantana ruux beder ka qayb galay adduunyada ma joogo mar haddaanu joogin ruux beder ka qayb galay ficilkii xaatib oo kale ciddii samaysaa waxyigii caddeeyey inuu run sheegayaana maanta soo degi maayo bedernimadii u haystay oo isagu ka qayb galayna yacni ruux dambe oo haystaa ma jiro oo saxaabada dabadeed nool sidaas aawadeed halkiisuu gaalnimada kaga xukuman yahay ficilkii xaatibna kufri buu ahaa mawaanicdii ka baajisayna hadda ma taallo halkaasay ka saareen laakiin warka noocaasi waa mid aan sax ahayn waa baatil la kordhaboo la hoosay waa mid aan sax ahayn weeyi imaamu shaafici waa ka jawaabo wuxuu yidhi hadday noqon lahayd waxyi buu nebigu ku ogaaday inuu run sheegayo xaatib oo sidaasuu dhiiggiisa ku dhowray waxa ka dhalan lahayd buu shaafici yidhi munaafiqiinta nebigu u ogaa inay been sheegayaan uu waxyiga ku ogaa yagana inaanu dhiiggooda dhowreen ayaa ka dhalan lahayd oo waxyigaas uu kula xisaabtamo yagana dhiiggooda daadiyo ila waxyi buu ku ogaa inay been sheegayaan mar haddaanu munaafiqiintiiba nebigu waxyigaas u cuskanin inay been sheegayaan oo dhiiggooda sidaa ugu daadin waxaa halkaa ka muuqanaysaa xaatibna wuxuu dhiiggiisa ku dhowuray inaynay waxyi baatinkiisa ka warramaya inaynay ahayn wuxuu dhiiggiisa ku dhowray ee uu labada mid walba daahirka kula macaamilay oo munaafiqiintuna daahirka islaamnimo ay sheeganayaan buu kula macaamilo saasuu dhiiggooda ku dhowray xaatibna warka uu sheegay oo ku saabsanaa inuu maxasi iyo markaa xoolihii iyo carruurtii inuu ilaashanayo oo taasuun uga jeeday ee qasad kale aanu ka lahayn oo diinka gaalada aanu raalli ka ahayn oo aanu riddo uga dan lahayn oo aanu diinta islaamka jab la jeclayn macnihiisu inuu caynkaa yahay ayuu sheegay taasuu markaa uu sheegtay inuu nebigu u cuskaday oo sidaa nebigu dhiiggiisa ku dhowray ayaa laga qaadanayaa oo mid walba daahirka kula macaamila waxaanu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam inamaa ana basharun وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يعني nabigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam axkaam dunyaha inuu daahirka wax ku xukumaayo oo markay xataa dadku garta isula yimaadaan waxay ku garnafsadaan iyo waxay muujistaan iyo waxay sheegtaan buu ugu garnaqayaa saasaan idinku kala xukumayaa buuri marka xaqa walaalkii wax ka mida kaan u gooyo u jara ayaanu qaadanin hadda nebigiiba ii xukumay uma xalaalaynayso iyadoo garnaqsi ay tahay intay u garnaqsadaan oo markaysagaa dabadeedna waxa weeye markhaatiyaal midi keensado ama midi ku dhaarto dabeedna daahirkii sharciga uu sidaa ugu xukumo ayuu nebigu wuxuu sheegay inayna ugu xalaaloobayn kii garta aan lahayn marka xaqa walaalkii wax ka mida kaan u xukuma ayaanu qaadanin waayo qayb naaraan markaa yani u goynayaa buu marka adilo badan baa sheegaysaa in dadka daahirka lagula macaamilayo axkaamu dunyaha ahlucilmiguna waxay sheegeen qaacido qaطiciya inay tahay dadka dawaahirta in lagula macaamilayo adilo badan oo kusoo aroortayna waa jiraan oo sheegaysa axkaamu dunyahu inay dawaahirta ku dhisan tahay saas yadaa markaa sheegaysa axaadiis mutacadida ku timi inii lam umar an anqib can quluubi nnaasi walaa ashuqa butuunahum markay xataa saxaabada qaarkood dadka qaar ay yidhaahdeen yani waa munaafiq hebel nabigu sala allahu alayh wasalam kama aqbalin xataa xaatib laftiisa cumar bn khaaab waxau yihi ya rasuul allahi dacnii adrib cunuqa hada lmunaafiqi rasuulki ilaahay ow iiddaa munaafiqan aan qoorta ka jareen deed nabigu sala allahu alayh wasalam kama aqbalin inuu xaatib munaafiq yahay kama aqbalin waliba wuxuu ku daray riwaayaadka qaarkood sida kusoo aroortay fa inahu qad kafara wa dahara calayka acdaa'ak waa gaaloobay cadawiyadaadana waa ku soo kaalmeey waa kugu soo kaalmeeyey waa ku soo gaashaan qabtay haddana nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam inahu shahida bedra beder buu ka qayb galay markii dambena waxa uu yihi run buu idiin sheegay marka waxa weeye calaa kulli xaal nabigu sala allahu alayh wasalam kuma raali noqon warkaa markaa cumar yidhi cumarna markii dambe waa ka murugooday hadalku ku hadlay taas yadaa cumar laftiisu waa ka murugooday axaadiis kale waxaa ku soo aroortay saxaabada qaarkood inay yidhahdeen bal waa munaafiq markaasaa nabigu yihi sala allahu alay slam alaysa yatashahadu qaala bala walaa shahaadata lahu markaasaa saxaabigii kale wuxuu leeyahay waa shahaata laakin shahaado ma leh alaysa yusalli markaasuu nabigu yidhahda miyaan tukanayn markaasuu yidhahda bala walaa salaata lahu waa tukada laakin salaad ma leh waa munaafiqo salaad ma leh ulaa'ika aladiina nahaani illahu can qatlihim baa nabigu yihi sala allahu alay wasalam kuwaas waa kuwa ilahay iga reebay dilkooda xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay xadiiskii kale wuxuu sheegaya inii lam umar an anqiba can quluubi nnaasi walaa ashuqa butuunahu layma farin oo layma amrin dadka marka waxaway qalbiyadooda inaan baabaaro iyo inaan caloolahooda iyo uurkooda jeexo bimacnaa daahirka waxay muujistaan waa inaan kula macaamilaa baa markaa laga tilmaamaya taas iyada ah ayaa looga jeeda shubhada kale ku saabsan badernimada ka mancid oo u diiday gaalnimada xaatim ibn abi baltaca waktigan uu warqadda qorayo waa markii fatxu maka dhici doono bederna waxay dhacday sanadii labaad ee hijiriyada waxa udhexeeya lix sano sooma ma waxaa jira xasano aan gaalnimadu gurin haddii warqaddaa xaatib qoray ee uu ku talagalay gaalada inuu gaadhsiiyo digniintaas hadday iskeed gaalnimo u tahay iyadaan wax kale loo milicsan oo loo eegin waxay noqon lahayd shay gaalnimo ah oo xasilay xasanadii beder xasana alcaiim alxasanat alcadiima beder xasano weyn bay ahayd laakiin ma beder baa dambaysay mise waxaa dambaysay ficilkan ficilka xaadib baa dambeeyey xasanaadkoo dhan sawgaalimadu ma buriso aayaadka saynu u gallaa markaa walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashragta layaxbaطana camaluka yaa lagula hadlaya yani rabbi wuxuu inoo tilmaamayaa shirku akbar hadduu ku dhici lahaa cala sabiili fardi wtaqdiir xataa rasuulu llah inuu ku dhaca maba suuragal ahe lakin cala sabiili fardi wtaqdiir inuu camalkiisa buri lahaa bal ka waran ruuxaan nebi ahayn oo laakiin xasanaadu waa weyn leh sida beder oo kale inuu ka qayb galay hadday dhici lahayd inuu kufri ku dhici lahaa ma bedernimada kufriga ka baajin lahayd oo waxay noqon lahayd mukhasisa lilcumuumaat alqur'aaniya walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashragta layaxbaطana camaluk walatakunana min alkhaasiriin walaw ashrakuu laxabita canhum ma kanuu yacmaluun wman yakfur biliimaani faqad xabita camaluh yani aayaadku waxay sheegayaan shirkigu xasano kasta inuu burinaayo kula alxasanaat see loo odhan karaa xasano weyn oo ka qaybgalka beder ah ayaan iyada markaa wax gaalnimo u taageerayaaba jirin iyadoo gaalnimada dhacayso wax xasilayso ayna tadhabuun yaa macaashira ahli lfitna xaggay martay caqliyadiini see loo odhan karaa xasanaadka qaar baan markaa kufrigu waxba ka qaadin ahlucilmigu waxay ku ijmaacsan yihiin cumuumaadka qur'aankana ku soo arooreen ashirku alakbar inuu xasanaadka o dhan duminaayo alcalaamatu ibnu xasmi wuxuu soo naqliyey ijmaac culammadu ay isku waafaqsan yihiin in waxa weeye kula alxasanaat bima fiiha shuhudu batir haddii gaalnima dabadi xasili lahayd inuu markaa xasanaadkaas wada buri lahaayo culamadoo dhanayna saa ku gulansan yihin laakiin ijmaaca markaysaga markaa sheekh fulaan soo naqliyo waxaaba ka weyn aayaadka qur'aaniga aayaadki ilaahay baa ku hor yaalla walaw ashrakuu laxabita canhum ma kanuu yacmaluun sirtaa gaalada la siinayaa ha xumaato dembi weyn ha ahaato laakiin hadday gaalnimo ahaan lahayd yani waxa weeye xasanaadka waxba may baaqi yeesheen xasano mancin lahayd bay nafise culamadana saa waa ku ijmacsan yihin aayaadkuna waa sheegaya almuhim masalada caynkan ah oo hadda yani tafsiilka ku sugan muwaalaadka iyo anwaacdeeda ma meelo kale ayaynu kaga hadlano hadalla iyo majaalis kale laakiin hadda waxa weeye istidlaalka aayadda iyo inaan waxba ugu jirin dadka qaarkood oo daliishaday oo kufri sariixa aayaddu aynay sheegayn waciidun ay aayadda ku sugan tahay ayuun bay markaa faa'iidaysay intaasun baynu markaa doonayna inu ka qaadano inta laga qaadanaya waa taas gaayatu maa fi lamri waciid inay sheegtay laakiin kufri may caddayn in arrinkaasi gaalnimo cad ahayd allah wuxuui ina aladiina kuwii tawafaahum ay oofsanaysay almalaa'ikatu malaa'igtu daalimii anfusihim ay oofsanaysay xaalay nafahooda dulmiyeen oo ku tacadiyeen wax kasta oo qofku sameeyo oo macsi iyo dembi ahna waa dulmi naftiisa u dulmiyaayo qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii ay qaaluu lahum baa loo jeedaa yagay ku yidhaahdeen fima kuntum maxaad ku sugnaydeen qaaluu kunna mustadcafiina fi lard waxay yidhahdeen waxaanu ahaan jiray qaar arlada gudaheeda lagu daciifsado oo waxa weeye lagu markaa liido lagu tunjilaacsado qaaluu waxay yidhahdeen malaa'igtii alam takun miyaynay ahayn ardullaahi arlada ilaahay waasixatan mid ballaadhan oo fatuhaajiruu fiiha dabeedna ay hijroota aayaddan culammadu waxay ka daliishadeen hijrada beledka gaalada laga hijroodaa inay waajib tahay oo aynay sunno ahayn haddii laba shardi la helo labadaa shardi waa maxay ashart alawal ruuxu waa inaanu faraa'idii diintiisa iyo waajibaadkii diintiisa iyo shacaa'irtii diintiisa waa inaanu wada tamakuni karin oo lagu kaantaroolayo qaarkood loo diidayo waajib waajibaadka shareecada ka mid a hal waajib haddii loo diidayo aan loo ogolayn inuu ama idhaarsado ama muujisto ama sameeyo waxaa waajib ku noqonaysa inuu ka hijroodaa waajib ku noqonaysa maca ashari alaakhar shardi waa kaas shardiga labaad waa inuu istitaaca iyo awood u leeyahay inuu hijroodo labadaas shardi marka la helo shacaa'irtii diinta iyo waajibaadkii diinta inaanu wada tamakuni karaynin oo wada awoodi karayn ee lagu kaantaroolayo loo diidayo ama lagu dhibaataynayo iyo shardiga labaad oo ah inuu hijro awoodi karaayo labadaas shardi haddii la wada helo culammadu waxay ijmaac ku soo rareen hijradu inay waajib tahay oo aynay sunno ahayn oo tegista laga tegay lagu dambaabayo culamada ijmaaca soo naqliyana waxaa ka mid ah tafsiir ibnu kasiir oo in badan oo ka mid yihi marka ay haystaan aayaddan tafsiirkeeda labadaa shardi markay xaasil yihiin waa waajibatun bilijmaac bay markaa culamadu yidhahdeen ibnu kasiirkana waa ku suganta tafsiirka aayadduu ku keenaya ahlucilmi kalena saasay u sheegeen oo cayni iyo kayrkiiba ka mid yahay ayaa iyaguna ijmaac sidaa ugu soo naqliyey shardiga ku saabsan inaanu tamakunayn istidcaafkaa laga daliishaday shardiga kalena waxaa laga daliishaday istiaacadana kuwii aan mustatiiciinta ahayn waatan laga soo reebay marka labadaba aayaddaa laga qaatay labadaba aayaddaa laga qaatay aad iyo aad ayay markaa uga digaan waxaan xasuusta lajna daa'ima la weydiiyey fatwo fatwada waxaa lagu su-aalay lajna daa'ima culamada la yidhaahdo fatwada qaabilsan waxaa la yidhi beledka aanu joogno ingiriiska nalooma ogola inaanu mikrofoonada dabadda ku adinno mikrofoonka dabadda inaanu ku adinno nalooma ogola maadaama aan saa nalo ogolayn ma noo bannaantay daakhilka masjidka inaanu ku adinno culamadii siday jawaab kale uga sugayeen waxay ugu jawaabeen beledka caynkaasee laydiin diidaayo inaa markaa adaanka mikrofoonada dabadda inaa ku adintaan inaad joogtaanba idinma bannaana ee waajib waxaa idinku ah inaad ka hijrootaan waajib waxaa idinku ah inaad ka hijrootaan yacni waxaa weeye ahlu cilmigu aad iyo aad bay uga digaan istitaanka iyo ka wadan yeelashada la iska degaayo bilaadka gaalada dadka qaarkood maanta waxay gaadheen inay jinsiyaadkooda iska qaataan oo iska degaan oo yani waxay isu ictibaariyaan qaar beledkaa ka mid ah oo waddankaasu ka tirsan taasina mustaqbalka diintooday dhibaato badan yacni ku leedahay marka arrinka noocaasi waa arrin aada iyo aada u muhima waxaana loo baahan yahay in laga baraarugo yacni lana baraarujiyo allah wuxuu yidhi qaaluu malaa'igtii waxay yidhaahdeen alam takun ardu llahi waasicatan fatuhaajiru fiiha miyaynay ahayn arlada ilaahay mid ballaadhan oo fatuhaajiru fiiha dabeedna ay hijrootaan fa ulaa'ika kuwaas ma'waahum hoygoodu jahannamu jahannamo weeye wa saa'at waa xumaatay masiiran min jihati masiir bay u xumaatay ay hiya jahannami ila almustadcafiina laakina almustadcafiina ha yeeshee kuwa la daciifsado ee la tunjileecsado min alrijaali ee ragga ka mid ahaaday waannisaa iyo dumarka ka mid ahaaday waalwildaani iyo carruurta ka mid ahaaday laa yastatiicuuna waxaa la daciifsadaa xalay ee kari karayn ama kuwa mustadcafiintaoo sifa bacda sifa laga dhigo laa yastatiicuuna kuwaasaan kari karaynin xiilatan tab aan awoodi karayn ay ku baxsadaan walaa yahtaduuna aan hanuunayn sabiilan waddana aan ku hanuunayn ay u hijroodaan fa ulaa'ika kuwaas casa allahu ilaahay wuxuu mudan yaho xaqiiqo ku yahay an yacfuwa canhum inuu cafiyo oo u dhaafo wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday cafuwan mid cafiin badan buu ahaaday oo dhaafis badan oo kafuuran dembi dhaaf badan buu ahaaday wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka